فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati alacraaf marka waxaan soo aragnay dalaalaadkii mushrikiintu ay ku jireen oo allah subxaanahu watacaala uu noo sheegay markii ay waxyaalaha fawaaxishkaa sameeyaan inay odhan jireen aabbayaasheen baan ka soo gaarnay waana waxuu allah amray subxaanahu watacaala allahna inuu radiyey baan soo aragnay oo rabbi uu yidhi qul ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa allah wax fuxshiya ma faro arrinkaasna waa alqawlu cala allah altaqawulu cala allah allah subxaanahu watacaala wuxuusan odhanin ayay ku sheegeen marka allah wuxuu amraa khayrka oo dhan ayaa soo aragnay dadka in la amray inay acbaadadooda iyo acmaashooda allah subxaanahu watacaala ay u khallisaan u saafi yeelaan marka aayadda qul amara rabbii bilqisti waaqiimuu wujuuhakum cinda kulli masjidin wadcuuhu mukhlisiina lahu ddiin wuxuu allah ku khatimay kamaa bada'akum tacuuduun labadii macnoo ku jirtayna waan soo sheegnay marka fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim adalaala macnihii labaad ayay maaragtay shaahid u tahay marka aayaddan macnihii labaad oo ah allah subxaanahu wa tacaala dadka siduu asal ugu qoray sacaado ama shaqaawo uu ugu qoray inuu ahlu janno yahay qofka ama ahlunaar yahay inuu mu'min yahay inuu kaafir yahay sidii uu ugu qoray asaliyan bay qiyaamana ku imaanayaan oo muslimkii asagoo muslim buu imaan kaafirkiina asagoo kaafira buu imaanaya marka macnahaas ayay aayaddani shaahid u tahay markaasuu rabbi leeyahay fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim adalaala fariiqan qayb hadaa allah wuu hanuuniyey subxaanahu wa tacaala wa fariiqan qaybna xaqa calayhim adalaala yacni wa adalla fariiqan weeyaan qolana allah waa uu dhumiyey subxaanahu wa tacaala yacni kuwana waa uu dhumiyey kuwaasoo xaqa calayhim adalaalatu baadidu ay ku waajibtay dalaaladii ay ku xaq noqotay sababta ay yacni dalaalada iyo maaragtay baadida ay ugu xaq noqotay waxa weeye innahum ayagu ittakhaduu shayaaiina shayaadiintii ayay waxay ka yeesheen awliyaa'a kuwa ansaar ahoo arbaab ah ayay ka dhigteen min duuni illaahi alla sokadii kuwa awliye u ahoo ansaartooda ahoo u maciino ayay alla sokadii ka yeesheen sidaas ayay baadidu ugu xaq noqotay wayaxsabuuna waxay malaynayaan markaas ay shayaadiinta owliyada ka dhiganayaan annahum ayagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiinna way malaynayaan dad dariiqii saxda aha ku taagan oo xaqa ahaa inay yihiin bay isku malaynayaan weyaan marka fariiqan hadaa hadaadaas ayaa fariiqantan lagu nasbiyey oo macnaheedu mafcuulu bihi oo ficilkiisa ka hormaray wey macnaheedu waxa waaye hadaa fariiqan adoo yiroo kale weyaan qayb buu rabbi hanuuniyey wa fariiqantan dambana ayadana waxaan ku nasbinaynaa shay maxduuf ahoo meesha ka go'an oo la yidhaahdo wa adalla fariiqan ficil meesha ka go'an baan ku nasbinaynaa qolana waa uu dhumiyey siduu qolo u hanuuniyey allah ayuu qolana u dhumiyey marka waxa ka dambeeya marka xaqa calayhim dalaaladaas fariiqanta ka dambeeya waa tafsiiru lilmaxduufi dalaalkaas baadidaas ayay tafsiir u tahay yacni ayadaa la fasiri dalaaladaasi markay allah dhumiyey yacni waxa weeye qaybtaasi xaqa calayhim waxaa ku xaq noqday addalaalatu baadidii baa ku xaq noqotay yacni shaqaawadii iyo ahlunaarnimadii baa dushooda xaq ku noqotay weeyaan sidaas bay qiyaamo la imaanayaan ayagoo mu'miniin qaarkood ah oo muhtadiina iyo kuwa maaragtay yacni ahlu dalaal ahoo kufaar ah ayaa imaanaya marka fariiqan hadaa waxaa loo jeedaa almu'minuun dadka mu'miniintaa loo jeedaa sababtu waxa weeye allah baa wuxuu waafajiyey liliimaani waalhidaaya iimaanka iyo hanuunka buu rabbi waafajiyey qoladan oo la leeyahay wa fariiqan xaqa calayhim adalaalana waa gaaladii baa loo jeedaa baadidii iyo shaqinimadii ahlu naarnimadii ayaa iyagana ku xaq noqotay weeyaan markaasaa sababta ay dalaaladan ku mutaysteen buu rabbi noo sheegay innahum ittakhaduu shayaaiina wliyaaa min duuni illaah innahum mushrikiintii kuwii ahlu dalaalka ah qoladii la dhumiyey oo baadiyowday oo baadidu xaqa ay ku noqotay ittakhaduu waxay samaysteen oo yeesheen ashayaaiina shayaaiintiibay waxay ka yeesheen wliyaa'a kuwa awliye ahoo iyagu maaragtay ansaar u ahoo u maciino oo booska rabbi u taagan ayay maaragtay ka yeesheen min duuni illaahi alla sokadii allah waxaan ahayn ayay awliye ka dhigteen marka hadda muwaalaadkan ay shayaadiinta awliyada ka dhigteen waxaa loo jeedaa aacatuhum lahum fii ma yukhaalifu maa sharacahu llahu tacaala daacada ay ateeceen oo shayaadiinta ay ku ateeceen waxa rabbi subxaanahu wa tacaala sharcigiisa khilaafsan taas ayaa loo jeedaa yacni maaragtay ay owliyada uga dhigteen muwaalaadku waa taas weeyaan maxaa yeelay ninkii shaydaan weli ka dhigtaay yacni khusraan u haray ma jiro fi dunya waalaakhira wuu khasaaray shaydaan markaa weli ka dhigatid taladaada u dhiibatid aad maarata shayaaiin ka dambayso waa khasaara fi dunya waalaakhira sida allahba fii suurati nisa uu ku leeyahay waman yattakhid ashayطaana waliyan min duuni illaah faqad khasira khusraana mubiina yacni qofka alla sokadii shaydaan weli ka dhigtahay khasaaro oo khasaaranimadeedu ay cad tahay ayuu qofkaasi khasaaray weeyaan wayaxsabuuna annahum muhtaduun wayaxsabuuna waxay malaynayaan annahum ayagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiinna way malaynayaan yacni waxay malaynayaan annahum calaa hidaayati markay baatilka ku jiraan tawxiidka ay la dirirayaan xaqa ay la dagaalamayaan rususha ay beeninayaan inay toosan yihiin oo muhtadiin yihiin ayay u maleeyaan arrinkaasna yacni maaragtay dadka noocaas oo kale ah iyagoo baadi ku sugan inay hanuunsan yihiin isku haystaahi waa dadka yacni ugu khasaarada badan acmaasha la sameeyo camal la sameeyo kan ugu khasaarada badan dadkeeda weeyaan ilaah allah subxaana wa tacaala waa shay laga magan galo yacni adiga oo dalaal ku sugan in baadidaadii laguu qurxiyo oo hidaaye iyo hanuun lagaaga dhigaayo waa meel aadan ka soo noqonayn qofka inuu soo noqdo oo xaqa qaata ay looguma talagelin mar haddii wixiisa xun loo qurxiyo oo wanaag uu arko sida allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-kahf uu ku leeyahay qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a yani ma idin waranaa buu leeyahay ma idin sheegnaa dadka ugu khasaarada badan amaasha amal la sameeyo dadka ugu khasaarada badan adduunya aakhira khasaaray وكوي الله هو فسره وحوري الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أدونك عملكم كل ما يواباديوه بابلكم تحسبين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وناد إني سمعين أيام بين اسكوها يستانوا ضفي عن أيهين مركوا درجحهم ويه والله سبحانه وتعالى لقم قنقلوا ويه ودرجة فرعون ويه يعني ما رأته وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وإله إليه سبحانه وتعالى يعني فرعون عمل كيس حنكا وسميني إنه ضد أولا سيهيو مارت خيرك أسو كتو سيهيو يوحي موسى إيا نبي الله موسى إيا نبي الله هارون مسلمين تنا أي خلديين أيو أركي صوت حوى حقي عمل كيس حمابا لو قرحيي ويان مرك الله سبحانه وتعالى سلاس وليه وانا مارتي ويحسبون أنهم مهتدون يعني وحي إله لقى مغنقلوه سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم بني آدم كيو آدم إن مدي سيو خذوا قاتا زينتكم يعني اللباس كيني يدر كيني قاتا أي ربي ليه عند كل مسجد أي عند كل صلاة صلاة كستأكتيدا قاتا وكلوا عنا وحو ربي إذن سيئو إذن كو إرزاقي واشربوا عبا الله وحو إذن كو إرزاقين عبا ولا تسرفوا هحدك الدنينو في الأكل والشرب هكحدك الدنينة يعني سوهدينتي هضافينه وياه محايا لإنه الله لا يحب مجعله المسرفين كوا حد قدبه وسهرنتي لوغو تلغلي تلابا كوا رب مجعل سبحانه وتعالى ويا ايضا مفسرين waxay leeyihiin waxay rad u tahay mushrikiinta wixii ay ictimaadi jireen oo aan ka soo hadalnay ayada hore aan uga soo hadalnay wa idha fa'alu fa'ishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha oo ah inay kacbada tawaafaan ayaga oo qaawan inay tawaafaan ayay rad u tahay bay leeyihiin oo allah leeyahay wardadow bani aadamow labiskiinni iyo dharkiinni qaata masaajidka markaa aada joogtaan iyo cibaadaysanaysaan walidaalika ayaa waxaa tusinaya xadiidka imaamu muslim iyo maaragtay nasaa'i iyo ibnu jariir altabari ay warinayaan lafdiga ibnu jariir altabarina wuxuu ahaa can ibni cabbaasin radia allahu canhu uu ka warinaayo wuxuu odhan jiray sida aan hore u soo sheegnay kaanuu yatuufuuna bilbeyti curaata kacbada ayagoo qaawan bay tawaafi jireen mushrikiintu alrijaalu waannisaa ragga iyo dumarkuba ayagoo qaqaawan bay tawaafi jireen markaasuu yidhi cabdullahi ibni cabbaas alrijaalu binnahaari waannisaa'u billeyli ragguna maalintii bay tawaafi jireen ayagoo qaawan dumarkuna habeenkii bay tawaafi jireen ayagoo qaawan wa kaanat ilmar'atu taquulu haweenkuna waxay odhan jirtay markay dharka xagga dhigata iyadoo qaawan ay dawaafayso gabaygii aan hore u sheegnay bay maaragtay soo deliishada uu leeyahay alyawma yabduu kulluhu aw bacduhu wamaa badaa minhu falaa uxilluhu bay odhan jirtay maanta yacni maaragtay farjigii kulligii baa muuqan ama qayb baa ka muuqani laakiin wixii muuqdo waxaan xalaalaynaya ma aha ayay oranaysay marka noocaas dadkii ayagoo qaqaawan tawaafayay ayay rad ku tahay oo la amraya labiskiina qaata bay leeyihiin culammadu waxay leeyihiin qaar ka midihii aayaddu khitaabku waa caam waxaana lala hadlayaa lijamiici bani aadam lijamiici bani aadam haba ahaato aayadda sabab khaasaba ha ku soo degto sababkii haba noqoto riwaayadan hadda aan sheegnayo cabdullahi bni cabbaas sababka aayadda ku soo degtay haba noqotee khitaabku waa bani aadamkaoo dhan ayaa loo jeedaa oo laleeyahay khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin ayaa loo jeedaa maxaa yeelay yani sida maaragtay muqararka ah fi lusuul waxa weeyaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sababi yani taas weeyaan cibradu waxa weeya inuu lafdigani caam yahay cid walba kulligeed loo jeedo laakiin yani maaragtay sababka keliyana lagu gooni yeeli marka waa khitaabku waa caam weeyaan yaa bani aadama aadam inamadiisiiyo huduu ziinatakum labiskiinii qaata aziina yani waxaa la yidhaahdaa xagga yani luqada waxaa lagu yidhaahdaa maa yatazayanu bihi اlinsaanu min malbuusin waxa bani aadamka uu labisto isku qurxiyo ayaa ziine la yidhaahdaa wuxuu bani aadamku isku qurxiyo labis ahaan oo u qaato baa ziinada loo jeedaa weeyaan walidaalika cabdullahi bn cabbaas macnahaas uu ku fasira wuxuu leeyay aziinatu allibaas buu yidhaahdaa ziinadu waa labiska qofka uu qaato labiska uu qaataa ziinada la yidhaahdaa wa huwa maa yuwaari saw'ata buu leeyahay wixii cawrada asturo cawradaada kuu qariya baa loo jeedaa wamaa siwaa daalika min jayidi albazzi waalmataaci saasuu cabdullahi bn cabbaas leeyahy wixii cawradaada kuu asturo wixii ka dheeri ah waa dharka kiisa wan wanaagsan umbaa loo jeeday mataacdii taasaa loo jeedaa weya macnahaas cabdullahi bn cabbaas ou ku fasiray aziinatu allibaasu ou ku fasiray waxaa la qaba mujaahid saciid ibnu jubayr qataada hayru waaxidi min a'immati salaf ayaa la qabaa a'immatu salaf in badan oo ka mid a ayaa tafsiirkaas ku fasiro macnahaas ayay ku fasirayaan weya marka allah wuxuu leeya khuduu ziinatakum labiskiinii qaata wey cinda kulli masjidin masjidkan imaa in loo jeedo darf makaan laga dhigo wa imaa in masdar laga dhigo hadda masdar baan ka laqbayna macnaheenii hore cinda kulli masjidin ay cinda kulli sujuudin sujuud kasta agteeda oo sujuuddana loo jeedo yani maaragtay bimacna salaa loo jeedo cinda kulli salaa salaad kasta agteeda labiskiinnii wanaagsanaa oo ziinadiinnii quruxdiinnii ahaa qaata in la yidhaahdo ama cinda kulli masjidin darfmakaankii laga dhigoo la yidhaahdo masaajid kastoo lagu tukado mawdicu sujuud oo dhan makaanu sujuud oo dhan oo masaajidii loo jeedo ziinadiinnii quruxdiinnii u qaata labiskiinnii wey marka waxaa la rabaa aayaddaas waxay culammadu leeyihiin waxaa laga qaadanaya axaadiid fara badan oo tilmaamaysaa jirto in ay tahay shay mustaxaba uu yahay in qofka marka uu salaada aadayo inuu isqurxiyo inay tahay masaajidda markuu imaanayo labiskiisa kuwa ugu wanaagsan inuu qaato inuu maaragtay yani weliba yowm ljumca iyo ayaam lciid iyo maba kusii jiraan ay leeyihiin kumaba sii jiraan marka inuu labiskiisa kuwa ugu wanaagsan qaato inuu iib iyo maaragtay maaragtay barafuun iyo wax lamida uu soo marsado inuu maarata isagoo carfayo uu masjid ka yimaado waa ragga wey dumarku laakiin lama ogola inay labis yani maaragtay waxaan u jeedaa inay tiib ay marsadaan ay masaajidda yimaadaan looma ogola ayagoo isu soo carfiyey inay masaajidda yimaadaan lama ogola in maaragtay cadayga qofka oo cadaysaday oo afkiisa uu nadiif yahay inuu masjid ka yimaado sidaas oo idil ayaa maaragtay yani maaragtay la doonayaa weeyaan arrintaasaa la rabaa marka masaajidda yani runtii maarata annaga soomaalida badanaaba ma waa laga yaabaa salaadaha kale inuu qofku ziinadiisi iyo labiskiisa fiican ku yimaado laakiin salaad subaxii oo kaleeto waxaa dhici karto kubeertadii ou huwanaa isagoo kubeertadii ku dadan inuu masaajidku soo bax fariiso iyo go-i xal uu ku seexday inuu la yimaado ma aha waxaa la rabaa ziinadaada inaa usoo qaaditid baa la rabaa inuu qofka ziinadiisii isagoo qurxan uu yimaado hadda ka hor nin baa ii sheekaynaya wuxuu yidhi yani wuxuu iiga sheegay carabta dhaqankay leeyihiin inay naga dhaqan fiican yihiin wuxuu yidhi waxaan joogay sacuudiga madiinaan joogu yidhi marka masjid baa waxaan nin imaam muadin ayaan kusimo u ahaa waa nin soomaaliya marka dhaqankii dadkii dhaqankiisii ma garanayo markaan bijaamaha la yiraahdo qamiis ahaanta gaagaaban oo gacmaha gaaban Soomaali oo dadka carab ku seexdaan oo guriga ku joogan kaas oo kale aniga qamiis uu iyahay laakiin carabta qamiis la qaato ma aha waa wax guriga lagu joogo kiibaan marka soo qaato yiri markaasan muadinkii oo maqanan inta bedelay baan aan ku adimay imaamku waa maqnaada markaas anigana tujiyo dadkii waxay yiraahdeen yaa akhi ittaqillaahi carab حتى waxa lagu jiifanaya soo qaadanayso waa quseen waxa guriga lagu jooga noola iimaanay maarka masjidka la soo aadi marka waxa la rabaa de qofku mawta waxa ikhtiyaarta aad ku qaadisho magaalada dharka aad ku aado dadka maartay yaani dadka dharka in lagu arko wanaaga ah aad jeceshahay ba masaajidka loo soo qaata lama lama yimaado waxyaalaha liito oo maartay markii yaani guriga marka joogtid iyo marka jikada ku jirtay iyo waxa la midka ah dharka la qaato kale ساجد لا لما سؤال marka khuduu ziinatakum inda kulli masjid wa amarkaas wa amar aam weeyaan wa kulu washrabu wa kulu una washrabu aba yaani maaratay una oo ababu ilaahi leeyahay wuxuu rabbi idin siiyay al-akl wa shurbu ayu rabbi subhanahu wa ta'ala idin amraya wala tusrifu hana xadku dinu maaratay akligi iyo shurbigi aytaankii iyo cunitaankii سو حدكيسي حطافنين ويان وإسراف الله إيمانين ولذلك أي بعض السلف وحي علماء كسو قوريان سيدة إمام البغوي سيدة ابن كثير وكلا يعني علي بن الحسين بن واقد شيخ سحولي جرائد مركو أخريه وحوليه جمع الله الطب كله في نصف آية عافماتك وحل إلى طبك وحل إلى وإسدوينتك دمانتك رب وحكو كلمي آية نسكيدو كلمي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني وعافمادك waxa laga helo oo dhan waa taas weeyaan inuu qofku cuno inuu cabo israafna labadooda uusan ku sameeynin inuu qofku wax maartay naftiisa ku xusto inuu cuno laakiin inuu maartay soohdintii dhaafo hadii cabitaanka soohdintiisa dhaafiso hadii aad cunitaanka raashinka aad غير caadi u cunto waxaad iimaanaysaa adiga laftaada jiro kugu noqonaysa cudur baa qofka ku noqonaysa marka waa tibbiga ayay kamid tahay iyo dawada wanaagsan inuu qofku raashinka qayb maaragtay wax ku filan uu qaato ayaa la rabaa weeyaan walidaalika ayuu maaragtay yacni xadiidka imaamu axmed oo warinayo sidoo kaleeto nasaa'i tirmidi ay soo saareen oo xadiid saxiixa ah yacni xadiidkaas miqdaad ibnu macdi karib وحوليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك الله له بعد مقلي ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بني آدم كم مبوحيو ويل كشر بدن علوشة علول وح كشر بدن بني آدم كبوحيائي مجل تبولية مركا يعني مركا علوشة هذا الزائد بوحيس عمر بوكو قلنا حتى إلا نفسته قفك إنه نفسه وهي مارت الغيابة oo nafaskaba aad weydo oo maartay cudur kugu noqdo cunadii aad cunta lafteedii markaas uu yiri hasbu ibn aadam akalat yuqimna sulbahu bani aadamku waxa ku filan xooga oo cuno dhabarkiisa uu ku tooso oo yaani maartay gaajada uu iskaga baabi'iyo ayaa ku wanaagsan buu fa in kaana faa'ila la mahalat haday laga maarmaan tahay inuu cuno oo raashinka uu cunaay yaani calooshiisa uu buuxiyo iyada lafteeda buu yiri nabiga فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه يعني صدح انت قيبيه قيب راشنك هكدغو قيبنا عبيتانك هكدغو قيبنا نيفتها وريبتو يوسف اسدبين يعني يوسف قيبتا بوحينون يعني نيفت انت كن نقطه هذا وسن نيفسن واين عمر رئيس كن نقول marka waxa la rabaa qofka inuu maartay waa caafimaadkay kamid tahay hadam israaf al xad gudub inaa si zaaido aan waxba u cunin ayaa la rabaa oo ku xad gudbin baa la rabaa yaani xadiid kale oo maaragtay imaam ahmed iyo oo warinaayo ونسائي وكلا أورنا ابن ماجه أورنا وسندكيسنا أو حسن يهي إمام البخاري تعليق أو كسو صاري سبا معلق أو سو صاري يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحوليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك أيا وحو يري كلوا واشربوا والبسوا cuntada cuna cabitaankii cada labista dharkii labista watasaddaqu waxna sadaqaysta wixii rabbi idin siiyay min ghayri makhilatin wala sar idinkoonan maaragtay khuyalaa iyo isqaadqaad iyo istutus iyo dadka aadnan u samaynayn israafna aadnan maaragtay ku xadgudbaynin waa taas weeyaan ku sameeya buy maxaa yeelay wuxuu rasuulku yidhi faina allaha yuxibu an yaraa nicmatahu calaa cabdihi allah wuxuu jecel yahay nicmadii ilaahay uu siiyey addoonkiisa inuu ka arko wuxuu rabbi ku siiye cun wuxuu rabbi ku siiye cabi cab wuxuu rabbi ku siiye labiso yani maaragtay waxaa lagaa raba inay kugu muuqato laakiin israaf lama ogola marna israaf lama ogolo wey imaam albukhaari wuxuu warinayaa yani maaragtay aar mawquuf ku ah cali bni cabbaasin cabdullahi bni cabbaasin oo uu leeyahay wuxuu leeyahy cabdullahi bni cabbaas kul maa shita walbas maa shita yani waxaad doonta cun waxaad doontana maaragtay labiso maa akhta'aka khaslatan inta aad laba arrimood ay ku gafayaan laba arrimood aadan la imaanaynin wey sarfun wa makhiila labadaa unbaa qofku inuu iska ilaaliyo la rabaa xadgudub oo israaf ah oo walaa tusrifu ilaahay uu yidhi iyo isqaadqaad iyo kibir iyo wax lamid a khuyalaa iyo isku tus inuusan qofku la imaanin inta kale wixii kale ilaahay waa kuu baneeye weeyaan marka wakuluu cuna wuxuu rabbi idin siiyey maa rasaqakum allah washrabuu cada walaa tusrifuuha xadgudbinina maxaa yeelay inahu allah laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbaa rabbi ma jecla yani kuwa soorintiisa tallaabo allah ma jeclo weyaan ibnu jariir abri wuxuu leeyahay ina allaha laa yuxibu almuctadiina xaddahu fii xalaalin waxaraam qofka allah yani soohdintii ou dhigay tallaabo ama xalaal ku xadgudbaa ama xaaraam ku xadgudbaa rabbi ma jecla subxaana wa tacaala weyaan marka ilaahay ma jecla in allaha laa yuxibu lmuctadiin marka allah inahu laa yuxibu lmusrifiina oo kale weeye qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waطayibaati min arisq qul waxaa tiraa nabiyllaahi muxamadu man kumaa xarama xarimay oo reebay ziinat allaahi allah quruxdiisii quruxdii allatii quruxdii quruxdii allaahoo akhraja uu u soo saaray licibaadihi addoommadiisa uu soo saaray ziinada oo allah leeyahay oo addoommadihiisa uu soo saaray yaa reebay oo xarimay oo mamnuucay waaayibaati ayibaadka waxyaalaha wan wanaagsan yaa reebay oo min arisqi risqii la cunayay ka mid ah yay tahay cidda mancisay waxyaalaha maaragtay ziinadii quruxdii inuu qofku qaato u diidayo yuu yahay cidda diidayso inuu qofka ayibaadka waxyaalaha ayibaadka ahee wan wanaagsan ou cunaa yay tahay cidda ka hortaaga qul marka waxaa tidhaa nabiyllaahi muxamadow hiya ziinadii iyo quruxdii liladiina aamanuu dadkii mu'miniinta ayay u sugnaatoo iskale fi lxayaati addunya adduunka dhexdiisa mu'miniinta iskale ziinadaasi weeyaan khaalisatan xaalata kowniha khaalisa ayadoo saafi ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana mu'miniinta keliya u saafi ahoo aan cid la wadaagaysahi aynan jirin weeyaan kadalika ay mila dalika altafsiili walbayaan caddayntaas oo aan maaragtay waxa xalaasha iyo xaaraamta iyo waxa mubaaxa iyo hayr mubaaxa aan caddayno baa nufasilu laayaati aayadihii aan u caddaynaa liqowmin dad oo yaclamuuna garanaya dadka garanaya oo cilmiga leh ayaan aayaadka u caddaynaa buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka aayaddan waxay rad ku tahay yidhaahdaan culummada ay radinaysaa على كل من حرم شيئا من المآكل والمشارب والملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله قفك نفتيس كحرمه يعني شيء حرمه oo cunadii ka mid ah ama cabitaanka ka mid ah ama labiska la martaahi ka mid ah naftiisa yani maarata min tilqaa'i nafsihi asagoo aan sharci u eegin asaga nafti yani is ahaantiisa shaygan oo u xarimo yidhahdo waa xaraam ayadoo ilaahay uunan xarimin rasuulka uusan xarimin sharcigeenna uusan xarimin yani saasoo kale samaynay dadkaas ayay rad ku tahay oo mushrikiintii waxay samayn jireen oo kaleeta ah aaraadoodii faasidka ahaa ay ku xarimi jireen yani maaragta waxaa ka mid a dharka inay xarimaan markay tawaafayaan oo kaleeto ay yidhaahdaan dharkan waa ku dambownay dembi baan ku galnay sidaa darteed maadaama lagu casi laguma tawaafi karee annagoo qaawan aan tawaafno hadalkaasoo kale waxa weeye waa rad bay ku tahay ziinadii ilaahay bay maaragta xarimayaan wey waxaa kaloo la mid ah يعني ما أردت حيوانات في أي حرم جرين صامرني ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا عام وحي أي حرم جرين وحكم إذا الزروع لإتمارتي أي حرم جرين يعني ما أردت باريه يوحل ذلك إليهم وما أردت ذلك أنا معوني كران ذلك أنا وعوني كران يوحي لمرة أي سمين جرين وحاصل إذن العدة سمي سوطنه وحسوق ليه ذلك يراهد شيء إلهي وحلاليه أنا لمفتيدا كحرم يا يراهده أما زودي درتيد أسمع لجيده زودي الدلاديد زاكد بانهي يعني ما أردت وكذاكدية حوينك مقور سنة يواسك حرم يا إنه يراهده maaragtay cunada cuni maayo inuu yiraahdo cunno fulaan ma xunayo inuu yiraahdo oo waa iga xaraam nafteeda xaraam ka tahay inuu yiraahdo kullu xaso dhaw soo galaya laana nabigeena kaleey salaatu wasalaam saxaabada uu ku diiday kuwii saxaabadii intay gurigiisa tageen oo dumarkiisa soo weydiiyeen cibaadada nabiga ay soo arkeen inuu maaragtay nabiga aad u cibaadeysto bay waxay yiraahdeen rasuulka ilaahay dunuubtiisa oo dhaafay tii hore imida dambada oo wax dambiyo ka dhacay aynan jirin ba sida uu cibaadeysanaya amagu xagebaan joogna markaas mid wuxuu yiri aniga habeen ma maba seexanayo waa soo jeeday habeenkii oo dhan waa cibaadeysan midna wuxuu yiri yaani ma aragtay maxaa la yiraahdaa ma harsanayo har maba tagayo ma aragtay qorraxdaas taagnaanaya ma aragtay maalintii oo dhan baan midna soo waan soomayaa buu yiri marna afuri maayo midna wuxuu yiri dumarka ma guursanaya waa iska xarimayaan maxay waxaas oo dhan cibaadadeena naga mashquulinayaan waxaas markuu maqlay nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu maqlo u yeeray rag sida ahaa soomatiin markaasuu yiri wallahi walakin walakinni yaani wuxuu yiri akhshaakum ila allah azza wa jalla ana ilaahi idin kugu cabsi badan ana atqaakum lillahi ah allah ana idin kaga cabsi badan walakinni asuumu wa afturu وأنوم وأقوم وأنوم وأنام وأتزوج النساء يعني ساس أتري أنا أنا إذن كخير بدن الرب إذن كجعب صيب بدن بان مرنا سوما مرنا أفرا حبينك وان استاقاي وان عبادة استاب وان سيحدا دمركنا وان بورسدا مركاسو يلي فمن رغب عن سنتي فليس مني طريقة إذي أنا عامر واتا عدي ديدو aniga iga mid ma ahan buu yiri rasuulka kaleey salaatu wasalaam ma ka bari noqday weey marka aayadu mushrikiinta ha ku dhacdo oo tahriimka iyo tahliilka sameeynay cid kasta oo tahliil iyo tahriim la timaadana oo maartay min tilqaa'i nafsi wax ka xarimo waa soo galaya aayadaasi weeyaan qul marka nabi maxamed waxa tiraahdaa man kuma harrama reebay oo xarrimay حرام كبغي زينة الله الله قروح ديسي الله في قروح دي أخرج أوسو صاري لعباده أدومدي سأوسو صاري إيه والطيبات وحياله والوناكسنا ومن الرزق رزق كاملة يعني ما ركتي يوي هاي عدة أدومدي مارك ربي أوسو صاري قفك حرم إياه واكي وياه مركا يعني استفهامك استفهام كاري وياه يوي موجدا ولو انكريا من حرم زينه الله التي اخرج العباد وكما بالليه ونوع استفهام وتهديد لجروي وكما قفك سلا يلي marka tahriimka iyo tahliilka Allah ba iskala subhanahu wa ta'ala sida Allah fi surati Yunus uu kuleeyahay qul ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allah adina lakum am 'ala Allah taftarun haqiqada waa sidaas bal iga warama buu leeyahay Allah rabbi rizqa idin soo dajiyay oo aad maaragtay qaarna xalaal ka dhigteen qaarna xaraam aad ka dhigteen ma allah baa idin amray mise rabbi baa ku been abuuranaysa xaqiiqatan rabbi baa ku been abuuranaya ma aha wuxuu rabbi faray subxaanahu watacaala weeya qul waxaa tiraa marka nebi maxamed oo adoo ka jawaabay su-aashaasi hiya ziinadii iyo quruxdii iyo tayibaadkii labadaba liladiina dadkiibaa iskale aamanuu ilaahay rumeeyey في الحياة الدنيا أدونك بحدي سيكوليه أيها أيها أدونك إسكاله طيبات مؤمنين تو ربي أو أبوري أثل أهان وحالله وحي وناقه قرحه وحوالبا يعني مارت نلله رزقه أدونك أثل أهان وحالله أبوري مؤمنين تا إسكاله قفك عن الإله يوم الآخرة ولما يسنين مؤمن كأحين حبال لو ذاك هدو دوره ومؤمن كحلقه يبسد قالك حلقه يبسده asal ahaan isaga looma abuurin macnaheedu waxa weeye waa tabac weey ama waxa way waa nin boob wax ku haysto oo kale weeyaan xaqoosan laahay qof cunayo kale ayuu la mid yahay ila ilaahay wuxuu leeyahay qul hiya lil ladina aamanu fil hayati dunya ayaga adduunka iskale mu'miniinta rabbi subhanahu wa ta'ala ayaga ku khasisay weeyaan ayaga adduunka iskale haba la wadaaga hadii la doono marka qofka la wadaagayo maaragtay wax asagu asal ahaan loogu abuuray maaha laakiin waa la wanaagsada wuu la qaybsaday saas oo kale la mid noqonaysa khaalisatan ayadoo saafiya oo saafi ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yacni mu'miniinta ay u khaas tahay oy saafi u tahay oo cid la wadaagaysa aynan jirin weeyaan khaalisatan yowma alqiyaama yacni fahiya lilmu'miniina khaasatan yowma alqiyaama weeyaan adduunka waa lala wadaagi soomaha ziinadii آخر للا وذاج مالي الطيبات من الرزق يسينا ذا خاص مؤمنين تكلية بأطهي محايا لأيها جنة إلهي قلي أما كافرك جنة إلهي مقلي جنة إلهي مقلي سلا درتيد بوس زينة ذا آخر أيوسا وحبال لقيف سنين المؤمنك لما قيف سنكره لأن قف مشرق جنة إلهي مقله سلا قصوا مرني في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار marka ilaahay baba jannada ka xarimayba ma helayo jannada rabbi ka xarimay ziinada marka aakhara waa khaas weeye muuminiinta kaligeed kaligood ba iska leh adduunkana dadka la wadaagayay waa iska tabac maahane asal ahaan muuminiintu rabbi u abuuray weeyaan kadalika nufassilu alayati kadalika ay mithla dalika tafsili cadayntaas oo kale ayaa nufassilu alayati aayadihii aan cadaynaa liqawmin dad baan u cadaynaa dadkoo yaclamuuna garanayo dadka garanayo waa kuwe waa dadka mu'miniinta ah baa loo jeedaa maxaa yeelay ayagaa ku intifaaco wuxuu rabbi ku fadilay oo aayaadka ah ayagaa macnahooda garanaya ina aayaddan min cindi illaahi ka timid ayaga ayaa fahmaya oo garanaya marka sidaa darteed baa aayaadkan ayaga loogu tafsiiliyaa weeyaan qul man xarama قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل وحترى النبي الله محمد إنما حرم markii shaygii wixii loo soo xalaaleeyay mu'miniintana loo soo sheegay ayuu rabbi muharramaadkii haddana noo tirinaya innamaa harrama rab innamaa harrama wuu xarrimay un rabbi aniga rabbigayga waxa uu xarrimay un alfawaaxisha xaaladihii foosha xumaa ayuu xarrimay maa dahara wixii muuqday minhaa fawaaxishtii xaggeeda ka muuqday iyo wamaa fatana wixii qarsoonaaday oo fawaaxishtii ka mid ahba rabbi waa xarimay subxaanahu wa tacaala waalifma dembigiina wuu xarimay allah waalbagya dulmigiina wuu xarimay bikayri alxaqi xaq la'aan wax lagu dulmiyana yani maarata dulmiga xaq la'aanta ahaana allah wuu xarimay subxaanahu wa tacaala وأن تشركوا إناد وذاجسان بالله الله إناد لوذاجسان ما أصنام أما مارة مخلوق إناد لوذاجسان لم ينزل أو ننتجن به شيء قبع الله أوصل أسود الجنين سلطانا حجة أوصل أسود الجنين تانا إلهي وإن كحرمي سبحانه وتعالى وإياه inaad la wadaajisaan waxaanan xujo cibaado lagu caabudo aan lahayn inaad rabbi la wadaajisaanna waa muxaramun calaykum waa laydinka xarimay wa an taquuluu inaad tidhaahdaan ayaa laydinka xarimay cala allaahi alla aad ku sheegtaan maadaa taclamuuna waxaydnan garanaynin oodnan cilmi ulahayn waxaadnan idinku cilmi ulahayn inaad rabbi ku sheegtaanna rabbi subxaanahu watacaala waa idinka xarimay weeyaan qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batana yacni markii mu'miniinta wixii rabbi subxaanahu wa tacaala uu u xalaaleeyey oo ziinadii ah yacni tayibaat min alrisqi ahna loo soo sheegay baa waxyaalaha uu xarimay yaa waxna la kaga sheegi weeyaan qul waxaa tidhaha nabiyllaahi moxamedow inamaa xarama rab inamaa xarama rabbii rabbigaygu wuu xarimay oo keliya wuxuu xarimay alfawaaxisha xaaladihii foosha xumaa ayuu rabbi xarimay الفواحش إن بدنا صامرنا وجمع فاحشة فاحشتنا وحال هذا اسم لكل فعل قبيح بلغ النكا بلغ يعني بلغ النهاية في القبح كسل إلى هذا ومقع oo maaragtay fal kasta oo ficil kasta oo xun oo waliba qubxiga yool ka gaaray oo dhanbaa faaxisho la yidhaahdaa weya marka fawaaxishaas ayuu maaragtay rabbi reebay maa dahara minhaa wixii muuqday wamaa batana ay maa batana minha iyo wax qarsoonba yani maa dahara minha wamaa batan in badan aan soo marnay yani waxa weeyaan wax alla wixii muuqday oo saaxibkeeda faaxishada uu la jahro faaxishada uu la jahro oo muujisto yani waa ficil kastoo xuno oo muujistaa loo jeedaa waxaan ku fasirna culamada qaar inay odhanayeen waxaa loo jeedaa haweenka maaragtay baqaayaadka la yidhaahdo oo calamada guryaha surto oo qof walbaaba ugu tago oo daahirka ah oo zinadooda ayaa la yidhaahdaa wamaa batanana wixii qarsoon oo ah dadka saaxiibka ninka iyo haweenka saaxiibka ahe macsida saaxiibka ku aho ahdaanka la yidhaahdo ama saaxiibsareedka la yidhaahdo iyo wax lamidkaa wey macaani badanay culammadu ku sheegayeen weyaan marka wax alla waxay doontaba ha noqotee maa dahara minha wamaa batan faaxisho dhan ilaahay wuu xarimay subxaana wa tacaala teeda muuqato iyo mideeda qarson yani waxaa la yidhahdaa maa dahara min afcaali ljawaarixi waxa xubnaha laga sameeyey waxooda muuqdo oo faaxisho ah waa taas weya wamaa batana min afcaali lquluubna waa la yidhaahdaa qalbiga waxa ku qarsoonoo shirkiga iyo nifaaqa iyo waxa xunka waa wada faaxisho wey hishiga iyo khiyaanada iyo xiqdiga iyo xasudnimada iyo qalbiga qofku ku qarsanayo waa wada muxaram weeyaan macaani marka badanay culammadu ku fasiraan weyaan sidaas darteed yani waa waxa weeyaan yani xadiid nabigeenna calayhi salaatu wasalaam imaam albukhaari imaam muslim ay rasuulka ka warinayaan xadiidka imaam maaragtay imaam axmedna uu warinaya fii musnadihi xadiid cabdullahi bni mascuud radi allahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka allaha wuxuu yidhi laa axada akhyaru min allah cid allah subxaanahu watacaala ka khayro badan yani ka masayr badani ma jiro falidalika xarama alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan sidaa darteed buu ilaahay hayrada oo macaasidiisa nacabiyo ka qiiroonayo diidayo darteed buu u xarimay alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan faaxisho idil teeda muuqatay iyo mideeda qarsoonba rabbi waa reebay weya walaa axada axabu ila allahi lmadxa min walaa axada axabu ilayhi almadxa min allah qof allah in la ammaano allah ammaanta maarata ka jecelna lama arko walidaalika allah inuu qofku ammaano oo ku xamdiyo oo rabbigiisa uu ka shukriyo waa wax weyn wey marka allahna waa jecel yahay subxaana wa tacaala weeyaan marka maxal shaahidkayga waxa weeye allahna wuu reebay yani nebigana waa noo sheegay inuu allah reebay subxaana wa tacaala weeyaan waalithma dembigiibuu reebay allah subxaana wa tacaala waalbagya gardaradii iyo dulmigiina wuu reebay bikayri alxaqi xaq la'aan wax lagu lagu gardaroodo adoona wax xaqa wadalina dadka dulmiso ictidaa ku samayso ayuu rabbi reebay weeyaan marka alima maxaa loo jeedaa albagyuna maxaa la yidhaahdaa culammada macaani badanay ku fasiraan laakiin macaani isku dhowdhow weeyaan alima waxaa la yidhaahdaa almacsiyatu baa lagu fasiraa maa almacsiyatu kulluha macaasida ilaahay laga galo idil waa imi wey imi baa la yidhaahdaa yani imiga sidaasaa loo jeedaa sida mujaahid uu ku fasirayo sudiyina uu ku fasirayo weeyaan bagyigana waxaa la yidhaahdaa bagyigana waxaa la yidhaahdaa waa aulmu cala annaasi bikayri xaqin qofka oo dadka oo la dulmiyo dhiigoodii oo la dulmiyo oo dhiigoodii la daadiyo xaqla-aan lagu daadiyo maalkooda oo la dhaco khalqigii yani maarata addoomadii ilaahay oo xaq la-aan lagu dhaco acraadkoodii cirdigoodiioo lagu xadgudbo oo intihaag lagu sameeyo waxaasoo idil weeyaan marka baqyiga iyo dulmigana kaasaa loo jeedaa weeyaan waxaa jiro yani macno kaleeto cabdulahi bn cabaas ay mufasiriintu ka soo guuriyaan imigo kale markuu fasirayo imiga waxaa ka mida alkhamru baa lagu fasiraa yani wlima khamradiina ilaahay wuu xarimay in la yidhaahdo waxa weeye cabdulahi bn cabaas iyo xasanu basri ayaa sidaa ku fasira weeyaan ilaa carabta khamrada nafteedaba ima u yaqiineen khamrada nafteeda oo la cabaabay ima u yaqiineen gabayadoodina ay ka mid ahayd waxay ohan jireen yani waxay dhihi jireen sharibtu lima xataa dalla caqlii kadaka alimu tadhabu bilcuquuli yani kaasay dhihi jireen sharibtu lima yani dembigii baan cabay ma khamradii baan cabay wey imiga khamradii bay u jeedaan sharibtu lima khamradii baan cabay xataa dalla caqlii ilaa caqligaygu ou dhumo oo caqligaygu ou tago كذاك الإثم سلاس وكلوه خمرضنا تذهب بالعقول عقله قاداء وقفك قاداء بإيرادان حسن بطل مركو حولية إن خمرض الإثم اللي يراهد لهم قعابا وحاب الرومين يوتصين يو آية في سورة البقرة كجلتو الله ليه مركو خمرض إيميسر ككور رمي قل فيهما إثم كبير مإله إليه ساسو كنت المامي بأورم يوي ابن كثير وكلاته حوليه يعني وحل لغفة الإثم والبغي مركل والبغي بغير الحق وحوليه وحاصل ما فسر به الإثم ذنبك وحل لغو فسرا إثمك لغو فسرا أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل بالفاعل نفسه معناها إثمك وحوليه وقففك قفك أساق كوكوبا وكحرا قفك أساق أسميه ومارك أن تعدي عدك الأسمينين بغينا وحال إلى هلابه يري هو التعدي على الناس وحدك أقود باي ظلمنا وأذيه قطافة يدك أقود بايه أي اللي جذابه أورنا يولي مركا سوري فحرم الله هذا وهذا كم لبدا بالله وحرمي ويا مركا والإثمنا الله هو حرمي أما خمر ذي به أما معاصي ذي به أما وح الله وحي ذنوبه وأبي نفسه لكنت حرم من عبد نقطه الله هو حرمي والبغي بغير الحق وأحرمي ويا وأن تشركوا بالله وحو كلو رب حرمي وان تشركوا ان وداجسان بالله الله سبحانه وتعالى ان لو وداجسان ما لم ينزل به سلطان وحو رب حجه لو عابده او لو سو دجنين ان ربي لو وداجسان الله سبحانه وتعالى وحرمي ويا يعني شركه لو جيدا شركه ارى ان الله عبادته وخلقه كلا غوري نقضي ان ابن احد كلا لو وداجنين محيل الله برهان شركه وما سو دجين حجه وما أونا سو دجين حجة وحال لو سو دجيي الحجة والبرهان على التوحيد فقط توحيد كان لو سو دجيي حجة برهان كأيغا عليه مركا الشركة الله خلقه سحل لو ذاجين يعني إلا لو ذاجيه أي رب حرمي ويا يعني شركة وحال إلى أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق قف إلهي كسوى حري أدوما بيساء إن رب عبادي سللو ذاجيه waa shirki weey wadaagsi weeyaan marka lama ogola Allah subhanahu wa ta'ala waa uu xarimay weeyaan wa an taqulu wa Allah xarimay an taqulu ina tiraahdaan ala Allah alle ma la taalamuna wahid min garanin ina rabbi ku sheegtaan yaani waxa ilaahda at-taqawul ala Allah wuxuu rabbi oranin ina ku sheegto tiraahid Allah baa yiri ama sifaatkiisa ha noqoto ama asmaadiisa ha noqoto ama afcaasha ilaahay uu maarta afcaashiisa kamid ah noqoto ama sharciigiisa han noqdo oo yaani tahliil iyo tahriim adiga jeebkaaga ah wuxuu rabbi xarimin baa tiri ilaahay baa xarimay wuxuu rabbi xalaaleen baa waxa tiri allah baa xalaaleeyay iyo wixii lamid ah waxaas oo idil allah subhanahu wa ta'ala wa mafasid weeye mafasidoodan ilaahay uu reebay weeyaan ataqawlu ala allah allah wuxuu leeyahay nabiyullaahi maxamed asagoo ka hadlayo markay mushrikiintu yiraahdeen quraanka nabi maxamed baa sanaystay yiraahdeen buu yiri walaw taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin yani nabi maxamed hadduu waxyi kalimad yar lagu darsan laha jeebkiisa uu ku dari laha maartu adduunkan ku halaagi lahayn buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka aayadan waxa aayadan tusinaysa afar shay buu rabbi reebay subhanahu wa ta'ala afar shay ayuu aayada ku reebay oo waaweyn sida ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah kitabkiisa qayyimka oo leeyahay i'laam al-muwaqqi'in 'an rabb al-'alamin oo ku oranayo wuxuu leeyahay waqad harrama allah al-qawl 'alayhi bighayri 'ilmin fi al-futya wal-qada allah wuxuu reebay al-qawl 'alayhi wuxuu sarabbi orani inuu qofku jawaabo fatwada iyo jawaabta markuu bixinayo inuusan allah wuxuusan xalaaleyn ama uusan xarimin inuusan ilaahay u nisbaynin iyo markuu qadaha iyo xukunka joogo wax kala xukmina wax kala saarayo alqawlu cala allah ilaahi waa uu xarimay buu oranaya markaasuu wuxuu yidhi yani alqawlu cala allah wajacalahu min acdami almuxaramaati wuxuu ka dhigay muxaramaadka ilaahay uu xarimo midka ugu sarreeya alqawlu cala allah baa laga dhigay ugu dembiga badan كان ugu dambiga badan kaas ilaahay ka dhigay way bal ja'alahu fil martabati al-ulya minha darajada ugu sarreyso xagga dambiga alqawlu ala allah bu ilaahay maaratay ugu saramari markaas wuxuu yiri ibn qayyim rahimahullah farattab al-muharramati arba'a maratib allah wuxuu u qaybiyay يعني وحيالها أو حرمي أفر درجة أي أقيدي أربع مراتب أي أقيدي وبدأ بأسهلها مدى أقف ضدبون إلهي كب اللابي مدى أقف ضدبون أي كب اللابي وهي الفواحش حايل إلهي وحير قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطر فحشد أقو سهلا بوي أيضا أقف ضد وذنب ويه لكن وح مركي كوان كان الله أقبي فضد هاي ويه تاسو مارك سلاس أيو أحرمي ويه markaas haddana wuxuu yidhi uma anna bima huwa ashaddu min dalika uma anna wuxuu yidhi uma anna bima huwa ashaddu taxriiman minhu faaxishada wax xagga xaaraamnimada kaga adeeg badan kaga darnaasho badan oo kaga weyn ayuu ku labeeyey wahuwa alimu waalulmu yani waa kana allah uu yidhi waalima waalbagya bigayri alxaqi uu yidhi weeyaan ayadaa lagu labeeyey weeyaan markaasuu haddana wuxuu yidhi uma allata bimaa huwa acdamu taxriima minhuma wahuwa shirku billahi subaan wahuwa shirku bihi subxaana yani taasuu leey wuxuu ku sadexeeyey labadii hore mid ka darnaasho badan xagga dulmiga kaga weynin badan ayuu ku sadexeeyey oo ashirku billah ah markaasuu darajadii afraad sheegoo yidhi uma rabbaca bimaa huwa acdamu taxriima min dalika kulih inta aan soo sheegno saddexdii ah midka ugu yani ugu weynin badan xagga dulmiga ayuu ku afreeyey wa huwa alqawlu cala allahi bilaa cilmi marka alqawlu cala allah qofka oo wuxuusan rabbi odhan yidhaahdo allah baa yidhi wuxuusan rabbi bannaynin yidhaahda allah baa banneeyey wuxuusan rabbi maaragtay xarimin qofka yidhaahda allah baa xarimay baa maaragtay shirkiga darajada ka weyn wey لأن شركك اللفتيس ودكتين وكل ما دبر والقول على الله ما سببه القول على الله أيام شركك اللفتيس سببه أهوية مركا أيضا وآيد آدي آدي قيمة بدا وقفك مسلم وحقيقتك قرن كره القول على الله اسك إلالي تصيني إنه سوحو سنقرنين ويرهضه maarta sheego oo dadka u jawaabo ama ku kala xukumo haddoosan wax garanayn inuu yiraahdo ma aqaanaa la rabaa laa adri waa nisfu ilmi bay dhaan culimadu ma garanay inaad tiraahdo cilmiga barkii weeyaan walikulli walikulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أمت كستا كل جي وحا أسقنا ذي أو إليذهي أجل مدة أي إليذهي وقت محدد الله قبطي أي أمت كستا إليذهي ويا فإذا جاء أجلهم muddadii loo qabtay haddii uu waktigaa hadduu yimaado ajalkii hadduu yimaado oo waktigii uu yimaado yani muddadii loo qabtay ay timaadaa laa yasta'khiruuna madib ma dib maraan saacatan saacadna ma dib maraan walaa yastaqdimuuna mana soo hormaraanoo saacatan ay saacatan saacadna ma soo hormaraan weya waktigii oo ajalkoodii iyo loogu talagalay ayuunbaa maaragtay yani dhimashadoodii iyo halaagooda uu imaanayaa weya aydan marka يعني waxa weeyaan allah maadaama bani aadamka uu soo dejiyey oo aan aragnay aadam iyo maarata xawaa in samadii laga soo dejiyo jannadii laga soo baxshay ardadii la keenay markii ardada la keeno cid walbaa kulligeed inay ajal leedahay oo ardadan aan la wada joogaynin laga tegayo qarni kasta iyo jiil kasta kulligiina muddo muxadada muddo go-an inuu adduunkan joogay muddadaasi markay dhammaato inuu qofkaan firaaqaynayo adduunkaas jiilkan iyo ummadan iyo qarniganba ummadan inay ka tegayaan ayuu rabbi subxaana watacaala noo cadaynaya wy walikulli ummatin ay walikulli jiilin wa qarnin baa loo jeeda ummad umma ummatan min alumam yani ummad kasta kulligii jiil kasta iyo qarni kasta kulligii waxaan u yeelnay ajalun ay waqtun muxadadun waqti muxadada ajal muddo ayaan u yeelna weyaan ummad kastaa wakti bay joogi ummaddaas waa tegaysaa ummad kalaa imaan waa tegaysaa ilaa mid walbaba waktigeedii markay dhammaysato ayay tegi waa sida ma maalan cabdullahi bn cabbaas iyo cataa iyo xasan albasri ay ku fasiraan yacni watan waqtan linusuuli alcadaabi bihim bay odhanayaan wakti cadaabka uu ku soo dego dadka mukadibiinta ayay leeyihiin laakiin waxaa kaloo la yidhahdaa waqtan yumiitukum fiihi yan labada macnaba waa muxtamal kuwa mukadibiinta mudday leeyihiin ilaahay uu ku halaago cadaabka ugu talagalay amase in la caam yeeloo la yidhaahdo wakti ou ilaahay dilo oo qof walbaaba ajashiisa ay u timaado u dhimanayo oo qarnigaa iyo ummaddaas ay dhammaanayso ayuu rabbi ummad kastaba u yeelay weyaan فإذا جاء أجلهم أي فإذا جاء أجل كل أمة من الأمم أمد كست أمدها كمد أجشيدي مرك أي تمادو وقت قودي لو قلت لقلي مركو يمادو لا يستقدموا لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون مدد مران ساعة ساعدنا مدد مران هذا ساعد بالسوق هذا ساعتنا لي ساعد ده ما هن يعني وحول لو جيله وقدر من الزمن wax yar way waqadar kan ugu yar way waxay yiraahdaan yani wasaa'atu waxa la yiraahdaa mathalun fi ghayati alqillati min az-zaman sa'adan wa tusale oo rabbi uu soo qaatay yani ma aragtay ee ghaayil loo soo qaatay zamanka kiisa aad ugu yar ayaa saacada loo jeedaa way la yasta'khiruna sa'atan qadar yar dib uga ma dhacaan waqtigooda loogu talagalay walaa yastaqdimuuna mana hormaraano yani qadran min azaman in yar oo zamanka ka midana cumrigooda kuma darsan karaan wey mana ka hormarayaan mana ka daba marayaan waqtigii ilaahay ugu talagalay ayuu qof walbaaba dhimanayaa oo rabbi halaagayaa hadduu cadaab ugu talagalay iyo haddii dhimasho caadi ay tahay waqtigiisa ma dhaafo waxay la mid tahay aayadda suurat alxijri insha allahu tacaala ku arki doono ayay la mid tahay rabbi leeyahay ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون أمت كما أرمرته مدنيري ما نكذب مري كرام ويا يا بني آدم إما يأتينكم, إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم آدم إن مذي سيو إما يأتينكم أي إن يأتينكم حدو إذين يمادو حدي إذين يمادان رسول رسول أي رسول أي إذين تمادو رسول شو منكم إذينك إذين كمدا رسول شاسو يقصون أخرين أيو عليكم دشينكو أخرين أيو آياتي آياتهيجي دشينكو أخرين أيو حدي إذين يمادان فمن اتقى qofka iska ilaaliyo oo ka dhowrsado shirkiga iyo kufriga iyo macaasida iska ilaaliya wa aslaxa camalkiisana hagaajiyo oo ikhlaas iyo mutaabaco ku hagaajiya rususha oo la raaco ku hagaajiyo falaa khawfun cabsi calayhim dadkaas shirkiga iska ilaaliyey camalkooda hagaajiyey dushooda ma ahaanin walaa hum mana ayan ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoodo oo waxay ka soo tageen ka murugoodana ma aynan ahaanin weeyaan marka aayaddan allah subxaanahu wa tacaala markii bani aadamka uu dhulka u soo dejiyey ayaa bani aadamka oo dhan lala hadlaya wuxuu rabbi sheegi in bani aadamkaas la imtixaani doono waxa lagu imtixaani doonana ay ka mid tahay yacni irsaalu rusuli wa inzaalu lkutub ina imtixaanka ibtiluhu uu ka mid yahay in allah rusul uu soo diri doono kutub loo soo dejin doono markaana dadku ay qaybsami doonaan laba nooc ay noqon doonaan qolo rumayso iyo qolo beeniso ay noqon doonaan qolada rumaysaahi wanaagga ay leeyihiin falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ayaana la kuu sheegi kuwa beeniyana aayadda dambaan ku arki doonaa iyagana waxay alla agtiisa ku leeyihiin ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun ayaa la odhanayaa wey marka waa imtixaan oo allah rususha uu soo diro maaragta lagu imtixaanayo iyo kutubta uu soo dejinayo addoommadiisa uu ku imtixaanayo wey yaa bani aadama aadam duriyadiisiiyo carruurtiisiiyo inamadiisiiyo imaa ya'tiyannakum in iyo maab weeyaan markaasaa la isdhexgeliyey يعني ما عرفتي والاسكو شري نون كبا ميم لو بدله مركز ميم كميم كل دحقلي اما ياتي لكم عليه لكن وحيليهين وانتي شرطيه احيد هي ما او مزيده للتاكيد ليراد ما هو اسك زائد اليه وزياده ويا يعني مزيده للتاكيد واسلوب عربي وفصيح عربت اي تقارنه ويا marka sidaas darteed ay maadu zaaidat tahay يعني ما عرفت انت شرطيه وما زائدتها درادين ايا فعلكي نون التوكيد كلو غليه ولو لازم ياتينكم عليه نون تس نون التوكيد كسداس لو غليه ويا اما ياتينكم اي ان ياتينكم حدو حدي اذي يمادا بني ادم كيو rusulun rusul hadday idin timaado rusushaasoo yaqusuuna calaykum aayaatii wa iska caan yeelina khalqigoo dhanaa loo jeeda ummadahoo dhan baa lala hadlaya iyo rusushu ilaahay soo diroo dhan baa loo jeedaa weyaan mufasiriinta qaar nabi maxamed ku khasisayo bani aadamkana maaragtay carabtii iyo maarata ummad maxamed ka dhigaya jiro laakiin waa inaan caam yeelnaa wanaagsan wey in la caam yeelo weyaan hadday idin yimaadaan rusul akrinayo yaqusuuna akrinayo calaykum aayaatii aayadahayga idinku dul akrinayo waa aayadihii tawxiidka ka hadlayey aayaadkii axkaamta ka hadlayey aayaadkii maaragtay shirkiga iyo macaasida kuu caddaynayey waxa ilaahay kugu farad yeelay waxa laguu xalaaliyey waxa lagaa xarimay wax kasta aayaadkii kuu sheegayey adduun iyo aakhara waxaad la kulmi doonto adduunka sidaad u dhaqmayso aakharana wixii aad la kulmi doonto yani aayaadkii kuu caddaynayey rusushaas hadday aayaadki idiin caddaynayay hadday rusul idinku dul akrinaysa idiin timaado sida cabdullahi bn cabbaasba uu odhanayo yani yaqusuuna calaykum aayaatii wuxuu leeyahay ay faraa'idii wa axkaami faradyaashaydii iyo waxay axkaam aan jideeyey idinku dul akrinayo hadday idiin yimaadaan heewey jumladii shartiyada ay shardigii inta shardiyada jawaabteedu weli ma hayno marka faman ittaqaa وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جملة أن كلو شرطية عصب شرط الثاني ومن تواتي شرطية عيدي فمن اتقى قفك عبصده oo iska ilaaliyo ka dhowrsado shirkiga iyo macaasida iska ilaaliya wa aslaxa camalkiisana hagaajiyo acmaashiisa hagaajiyo oo yani wax alla wuxuu rabbi ka reebay camalkiisa ka ilaaliyo saqaa'irtii iyo kabaa'irtii iyo macaasidii wixii oo dhan inta baxay yani ka dheeraado camalkiisana ilaahay u saafi yeelo se ugu saafi yeeli yani ikhlaaskii mutaabacadii buu la imaanay camalkaa markuu qabanay ilaahay dartiiba u samayn wuxuu ku raacayaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ibtidaac lama imaanayo shay bidcaa lama imaanayo dadka noocaa sidaas la yimaadaa falaa khawfun cabsi calayhim dushooda ma ahaanin xagga mustaqbalka qiyaamo iyo mustaqbalka shay ay ka baqaan ma jiro markay dadka kala baqayaan laa yakhaafuuna idaa khaafa annaas dadku markay cabsanayaan qiyaamaha cadaabka ay ka baqayaan ayagoo cadaabka kama baqayaan weyaan walaahum mana ayan ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoodana ma ahaanino idaa xazina annaas dadka markay murugoodaan oo yidhaahdaan maxaa adduunka markaan joogay aanu cibaadaysan waayo oo sida aan u yeeli waayo murugtaasna ayagu ma qabato horay usoo cibaadaysteen khayr oo dhan ula yimaadeen weyaan marka faman ittaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun jumladan labaad oo shardiyada ah ayaa waxay tahay yani maaragtay jawaabu shardigii oo jumladii horeeta ah oo inta shardiyada ayadaa jawaabteedii noqonaysa wey faman ittaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim baa jawaabteedii ah labadaan iswadata faman ittaqaa iyo jawaabteeda jumladan iyo jawaabteeda iswatana waxaa weeye jawaabu shardigii oo fii maxalli jasmin oo intii hore ayay jawaabteedii noqonaysaa weyaan والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كوي كذبوا بينيي بآياتنا آياتهن بينيي وكوي مؤمنين تعكسوا ذا أهاوية واستكبروا اسوينيي أو اسكوينيي عنها آيات كالرعتان كوري اسكوينيي عن اتباع الآيات عن قبول الآيات والعمل بها إني أقبلان أما كل رقبان اسكوينيي يعني ذكاس maaragtay quluubtoodana ma rumayninoo way beeniyeen laa aaman quluubuhum biha aayaadkii quluubtoodii ma aynan rumaynin wastakbaruu canhaa wayna iska weyneeyeenoo jawaarixdoodiina uma hogaansamin weyaan xubnahoodiina ma aynan raacin uma hogaansamin dadka sidaasoo kale ihi waa mu'miniintii cagsigoodiie ulaa'ika dadkaasi asxaabu nnaari naarta dadkeedii weeye ahalkeedii weeye asxaabteedii weeye hum ayagu khaaliduuna kuwa waaraya weeyaan fiiha naarta dhexdeeda ayay ku waaraan sida ay u laazimeen takdiibka iyo beeninta xaqa aayaadka ilaahay oo la beeniyo ay u laazimeen ayaa lagu ihaanaystay cadaab daa'imahoo weligeed ay ku jirayaan ayuu rabbina ku ihaanaystay weeyaan فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب فمن أظلم فمن كما أظلم كظلم بدن ممن أحد يا كظلم بدن افترى أبورتي على الله الله دشيسا كذبا بينكو أبورتي قفك ربكو بين أبورتي يا كظلم بدن أو أمسه كذب بينيي بآياته الله آياته سي بينيي أو ديدي إنه رمي أتمارت ديدي يا كظلم بدن عد كظلم بدن مجرتويا أولئك الدكاس oo allahna ku been abuurtay aayaadka allana beeniyay yanaaluhum waxa gaari nasiibuhum yaani maaragtay qaybtoodii oo min alkitaabi kitaabkii ah ayaa gaaray qaybtoodii oo kitaabkii ah ayaa gaaray xataa idaa jaa'athum markay u timaado rusulunaa rususheenna markay u timaado yatawafawnahum حال كونهم يتوفونهم حال كون الملائكة حال كون الرسل رسل أي تهي يتوفونهم كوا مكذبين تكوا أفسان يدلي أيهين قالوا رسل وح... ملائكتي وحي إرادان ورسل أفسان يسأيقا أينما كنتم تدعون من دون الله أين آوي ما شيء آوي كنتم آضحيدين تدعون أي تعبدون كوا عابدوا من دون الله ألا سكذي أد عابديسي أوي ما أنت أتباهنتهين وحدين تري لها أياني أوي ذاتي آد ألا سكذي سعابدي جرتي قالوا مركا وحي رهدين ضلوا عنا ملائكتي بكليه ضلوا ويتمين أو ويتغينوا ومقنادين عنا أنا ينقى مقنادين آلهدي ما هينو دعانكم ما هينو فركم ما هينو واوي مركاسو الله ليه وشهدوا ويقران مشركين تي كفارتا اها مكذبين تي على أنفسهم نفتودا دشيدا وحي كقران أنهم أيهو كانوا كافرين قال كانوا كافرين قال إني أحايين أنهم أيهو كانوا إني أحايين كافرين كوا قال تا إني قال أحايين أي نفتودا كقران saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka yacni allah aayaddan yacni wuxuu noogu sheegi dadka ilaahay subxaana wa tacaala ku been abuurto oo yacni u nisbeeyo ama walad u nisbeeyo allah awlaad walad buu leeyahay waxbuu dhalay malaa'igtiibaa carruurtiisii ah ama maaragtay cusayr baa ah ama masiix baa ah iyo wixii lamid ah dadka qaba oo ilaahay u nisbeeyo ama taxliil iyo taxriim ilaahay u nisbeeyo cid ka dulmi badan inaysan jirin dadka cid ka dulmi badan inayan jirin buu rabbi subxaana wa tacaala noo sheegaya weya faman kumaa adlamu ka dulmi badan minman axad yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allaahi alle kadiban been ku abuurtay qofka rabbi ku been abuurtay yaa ka dulmi badan يعني عدنا كما ظلم بدنا مركو إلهي الشرك والنسبة يراهدو عد إلهي مارتي كسو هرتي با عبادة اسكاله والله بري كرا لتلسارن كرا يعني لو قيشن كرا ضرئي النفع له مركو يراهدو وشرك ويان مركا عدنا كما ظلم بدنا أما ولد بو النسبة أما القول على الله والتحليل يتحريم بو النسبة كاسو كال عدنا كما ظلم بدنا أو أمسه كذب بينيي بآياته aayaadka quraanka ee cadcadka ah ee maaragtay xaqi dadka u cadeynayo siraatul mustaqim dadka ku hanuuninayo dadka beeniyo yiraahdo kalaamka ilaahay ma aha cidna kama dulmi badna yani la ahad adlama min hada waya cidna kama dulmi badna bu rabbi subhanahu wa ta'ala leeyahay qofkaas cid ka dulmi badan lama arko waya ulaa'ika yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab ايضا مفسرين تمعاني دوره بكو شيغان قيبتا اولئك ذكاس ينالهم وحجاري مكذبين تاو مفترين تا الله كو بين ابورته او بينتا شيغي يعني ايات بينيه جيرا ينالهم وحجاري نصيبهم باجاري قيبتودي نصيبكو الحظ وي الحظ والقسم بالي هذا قيبتا اديغا اما قسمك كسو aaday ama nasiibka aad leedahay yaa loo jeedaa ayaa gaarayo min alkitaabi kitaabkiia marka nasiibuhu min alkitaab maxaa loo jeedaa laba macnoba mufasiriintu way sheegaan macnaha koobaad waxa weeye cabdullahi bn cabbaas baa ku fasirayo wuxuu leeyahay yanaaluhum nasiibuhum min alacmaali kitaabka camalkaa loo jeedaa kitaabu alcamal wixii aw samaystay ayaa gaarayo camalkuu samaystay baa gaaraya buu leeyahy markaasuu sii fasiroo yidhi man camila khayran juziya bihi waman camila sharan juziya bihi qofka khayr sameeyo waa laga abaalmarin shar qofka sameeyana waa laga abaalmarin marka camalkiisibaa gaaraya wey kitaabka camalkii baa loo jeedaa macnahaas cabdulahi bn cabaas uu ku fasiray waxaa la qaba mujaahid oo tilmiidkiisa ah qataade iyo daxaak iyo hayru waaxidin min a'immati salaf ayaa iyaguna qabaan oo macnahaas ku fasiraya weyaan macnaha labaad waxay leeyihiin ulaaika yanaaluhum nasiibuhum yacni ulaaika dadka mukadibiinta muftariinta ihi yanaaluhum waxaa gaarayo nasiibuhum qaybtoodii oo min alkitaabi ay maa kutiba lahum wixii loo qoray oo risiqii ah oo maaragtay cumrigii ah oo maaragtay camalkii uu samayn lahaa ah hadduu shaqi iyo hadduu saciid yahay wixii horay loogu qoray oo kitaabka looxulmaxfuudka loogu qoray mid maaragtay camalkaas baa gaaraya weeyaan yani saasay leeyihin maa kutiba lahum min alrisqi waalcamali waalcumri ayaa gaarayo macnaha waxaa loo jeedaa yacni maca dulmihim ayagoo dembi la yimid oo rabbi ku been abuurtay ayagoo aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala beeniyey haddana wixii rabbi uu u qadaray laga xarimi maayo oo cumrigiisa ajashiisaa la gaarsiinaya waa loo dhammaystiri lama odhanayo waa mukadibe ha la dilo qoraha ka dhinta lama odhanayo waa loo kaadinaya risiqii baa la siinayo wuxuu rabbi u qoray waa helaya adduunkaasu ku helayaayo lagama mancinayo waa aayaadkii uu beeniyey mukadib waayo risqiga ha loo diido lama odhanayo wuu gaariyo adduunkuu ku helaya wixii rabbi uu qoro camal ahaayo shar ahaana wuu gaari weeyaan oo shaqinimadii loogu talagalay shaygaasaa gaarayo macnahaas ayay maaragtay culummada qayb ka mida sida maxamed ibnu kacbin alquradi iyo rabiic ibnu anas iyo cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam ayaguna macnahaasi ku fasiraan macnahaasna waa macnaha ibnu jaliil itabari uu dooranayo weeyaan macnahaan dambe maxamed ibnu kacbin alquradi tafsiirka ay ku fasireen rabiic ibn anas iyo cabdiraxmaan ibn zayd bin aslam ayuu macnahaas uu rajaxaya uu dooranaya sidoo kale ibnu katiirna wuxuu leeyahay wahada alqawlu qawiyun fi lmacnaa qawlkaana xoog la xagga macnaha markii la fiiriyo macnaha kana xoog la buu leeyahay wasiyaaqu yadullu calayhi buu leeyahay siyaaqana qaabka aayadda u socotana tana ku tusaysa uu leeyahay maxaa yeele waxaa ka dambayso xataa idaa jaacatum rasulunaaba ka dambaysa weeyaan taasaa tusinaysa buu leeyahay marka labada macnoba laba macno wanaagsan weeye laakiin maaragtay ibnu jariir iyo ibnu kaiir macnahan ayay rajaxaan ayay rajaxayaan weeyaan xataa idaa jaatum markay u timaado rusulunaa rususheenna ay u timaado yatawafawnahum rusushaas waxaa loo jeedaa almuraadu birusuli huna waa malakulmowti wa acwaanuhu mowt malakulmowtka iyo kuwii la shaqaynayey ayaa loo jeedaa weyan acwaantiisii baa loo jeedaa marka yani markay rususheenna u timaado yatawafawnahum ayagoo oobsanayo oo dilayo yani waktigoodii marku dhammaado ajashii malakulmowtka ruuxoodii uu qaadayo markay u yimaadaan qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdaan rusushii rususha oo malaa'igta loo jeedo waxay odhanayaan cinda qabdi arwaaxihim wey markay ruuxna ka qaadi rabaan kuwan mukadibiinta ayay malaa'igtii waxay ku odhanaysaa aynamaa kuntum tadcuuna min duuni illah ayna aaway maa ilaahyaashii aaway kuntum aad ahaydeen tadcuuna ay tacbuduuna kuwa caabudo min duuni illaahi alla sukadiisa ilaahyaashii aad baryi jirteen ood caabudi jirteen oo waana anfacayaan aad odhan jirteen maantay baahidu taagan tahay waxtar ku baahan yahay aad waxtar u baahan tihiin aaway weeyaan marka yani istifhaamkan la weydiinayo waxaa la yidhahdaa waa litaqriici wtawbiikh ayaa la yidhahdaa alistifhaamu yani waxaa la yidhaahdaa liltaqriici wاltawbiikhi wاltabkiid ayagaa maaragtay la canaananaya oo maaragtay yani aad loo loo garaacaya weeyaan aawaya baa la leeyahy itusa baa la leeyahay marka markii ila maantao kale qofku baa markuu baahan yahay ayuu u baxsan lahaa cidda uu caabudayay maantao kale u baxsadaa aawaye ilaahyaashii aad baryi jirteen ood ilaahay sukadiisa caabudi jirteen markaasay maxay ku jawaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen dalluu canna way naga dhumeen aalihadii yani ma aan hayna bay yidhaahdeen dalluu canna saasay yidhahdeen yani waxa weeye dahabuu canna wagaabuu mina weyaan falaa nadri aynahum meelay aadeen ma garanayno waaba naga maqnaadeen ma u jeedno ma arkayno weyaan markaasuu rabbi subxaana watacaala wuxuu yidhi washahiduu waxay qireen calaa anfusihim naftooda dusheeda waxay ku qireen annahum ayagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaalaa inay ahaayeen ayay ictiraafeen kufri bay naftooda maaragtay yani ay u qarin kaafiriin ahaayeen bay sugeen way ictiraafeen inay mushrikiin ahaayeen ay kufaar ahaayeen weeyaan هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم